darasada ibnu cabaas oo lagu barta qur-aanka kariimka islamarkaana ka kooban iskuul hoose iyo dhexe oo ku taalla xaafadda kuushin ee magaalada baladweyne ayaa waxaa fursado waxbarasho oo lacag la-aana ka helay labaiyo labaatan arday oo iskugu jira aqoon iyo danyar kuwaasoon awoodin inay iska bixiyaan qarashaadka waxbarashada maamulaha madarasada ibnu cabaas ee magaalada baladweyne cabdisalaan maxamed cali ayaa reediyo beel lagu sheegay inay ku rajo wen yihiin inay qaataan arday kale oo si lacag la-aana wax uga baran doonta madarasada maadaama waalidiin badan oo soomaaliyeed aysan awoodin inay caruurtooda ka bixiyaan lacagaha waxbarashada waxaan usoo dhoweynaa haddii marba uu yahay ardayga agoon haddii waalid ama adeer ama xagga dadkii waalidiinta ahay oo xigxigay wax bixinaa la waayo waxaan usoo dhoweynaa si fari ah macnaha wax aan lacaga oo ka qaadna ma jiraan agoonta waxaa kale ardayga danta yar leh oo jeefkiisa u yaryahay sida waalidkii dhalay oo ama u shaqaynin ama daruufo hoose iska jiraan waalidka noocaasna waa la macaamilnaa hadba wuxuu bixi karo ayaa ka qaadnaa ardada agoonta ah waxaa weeyaan sagaal arday kuwa danta yartana waxaa weeyaan saddex iyo toban arday marka horena waxaan u sheegnay kuwa dan yar oo jeebkooda u yaryahay sidii baahidooda halkii taagantaa kula macaamilnaa agoontana si macnaha bilaasha wax ku barnaa ayaga oo waxba mau ka qaadno maxaa yeele haddiiba wax garab taagan awaanin annagaan u garanay maamul iyo macalimiinsa u leyn kuwa kaalmaha galoo kale kaalinta ardayga galoo kale lacagta fiigoo kale waxaa weeyaan si bilaash oo fari ah oo wax ku bartaa haddii maalan oo kale hadda qur-aankao kale oo kaalin uu ka galo ama qaybta suulka ah dugsiga hoose dhexa ah haddii uu ka galo intaba ardaygaas waxaan ka masaxnaa ama laga cafiyaa lacagta fiiga bishin laga qaadi lahaa kuwa kaalmaha galo oo sida siriga wax ku barto waxaa weeyaan labada arday ugu horreysa qaadanaa galaaskaas kow labaad aan ka qaadanaa galaaska marka waxay gaarayaan waxaa fadhiyo annaga iskuulkan hadda waxa weeyaa shan galaas galaas koowaad ilaa shanaad marka waa garan kartaa toban arday bay noqonaa galaaskiiba laba magi laga cafiyo xagga fiigii waxay noqonayaan waa toban arday tobankaas ardaya markaa si fari oo bilaash wax ku barto maxaa yeelay waa garanaysaa gurigaadii oo madarase laga furay ama iskuulkii iyo wixii waxbarashada dham laga helaa baahidii loo aadi lahaa ama gaari loo raaci lahaa aad bay ugu mahad celiyeen waana soo dhoweeyeen waana aad bay u jecelyihiin madarasada halkii ay makaankooda ahaa ama guryahoodii ama halkii degnaayeen caruurta ay dhegeysanaysa waxaan ugu baaqayaa ibnu cabaas wuxuu diyaar u yahay inuu ardada magaalada iyo lawaaxigeeda joogtaba inuu waxbaro ayagana ka faa'iideystaan meel kasta ay joogaan ay waxbartaan waxbarashaan la jecelnahay ay dadaalaan haddii ayna soo gaari karaanna annagana waa soo dhoweynaynaa baahi kastoo jirtana insha alla waa kala qayb qaadanaynaa waxaan jecelnaha weliba midda waxbarashada ah inaan daboolno oo taas aan dhammaystirno waalidiintaas waxaan u baaqayaa inay ka faa'iideystaan fursadaha oo waxbarashada hadda yaallo inay ka faa'iideystaan maxaa yeele haddii ogoon yahay waa soo dhoweynaynaa haddii oo jeeb yar yahana waa soo dhoweynaynaa haddii oo jeefkiisa uu yahayna saddexdaba waa soo dhoweynaynaa marka baahidaas waxaa la helay marka baahidii haysi oo guriga ay ku haayeen madarasad daboolaysa helay intiiba daboolaysa marka waan soo dhoweynaynaa waxaan jeclaa lahaa inay ka qayb qaataan kusoo biiraan madarasada caruurta noocaas oo kale ah oo guryaha lagu haayo oo waxbarashadii maanta ka indhala ina la keeno ina cabaas ayaan u dardaarmaya ayagan waalidiinta waxaan kaloo u diri lahaay mar labaad inay ka faa'iistaan jaaniska madarasada maxaa yeelay ardaygaadiio mar oo la baraa qaybta taxfiidka qur-aan kariimka ah ardada yayarkaa weliba waxaan sii farayaa oo maadaama loo helay ardaydii hadda mustawo ah inay marna qur-aanka kariimka ay bartaan taxfiidkii ahaa ay xifdiyaan marna ee qaybta iskuulka lagu xareeyo ay bartaan maadooyinkii koowaad labaad saddexaad afaraad ilaa dugsiya hoose dhexa oo laga dhiso marka waxaa weeye waxaan leeyahay waalidiinta waxaan farayaa jaanis waxay haystaan qaali ah oo ayaga iyo kuwii ka horreyba oo soo maray marka waxaan farayaa inay ka wada faa'iideystaan jaaniskaas qaaliga ah mar labaad mar saddexaad ayaan ku boorinayaa qaar ka mid ardayda wax ka barata madarasada ibnu cabaas ee magaalada baladweyne ayaa reediyo beel loogu sheegay in si wanaagsan wax loo bara waxaana ay sheegeen inay ku rajo wen yihiin inay heer fiican ka gaaraan waxbarashada faaham maxamed diidiye waxaan dhigtaa madarasadeena cabaas waxaan ka dhigtaa qaybta iskuulka waxaan bartaa waxaan bartaa maadooyin fara badan waxaan waxaa ka mid ah soomaaliga tarbiyada carabiga soomaaliga ingiriishka sayniska cilmiga bulshada iyo wax kaloo la mid ah waxaan waxaan kasii bartaa aadaabta iyo akhlaaqda Ma- waxaa igu dhiirigeliyey waalidkay iyo macalimiinteyd waxaan meeshan ka salaamayaa macalinkayga iyo maamulahayga iyo hooyaday aabeeya macalimiinteena si fiican ayay wax ii fahansiinaya maasha allah waxaan wax- waxaan rajaynayaa inaa nolosha heer fiican ka gaaro magacayga waa maryan khaliif idris waxaan dhigtaa madarasada ibni cabaab qeys- qeybta dugsiga waxaan ka baranaa dugsiga qeybta taxfiidul qur-aanka maca tawjiid sidoo kaleeto waxaan ka baranaa qur-aanka kariimka wax walba oo xukunyadiisa ha ahaadaan idhaarka idqaamka iqlaabka ikhfaha waxaan kaloo ka baranaa qiraayada iyo fi- qur-aanka afarta oo dhammaystiran fisraadahooda waxaan ka baranaa xadiisyada Waadi- waxaa heerkaasna waxaa isoo gaarsiiyey waalidiintayda iyo macalimiinta dhigto dhiga dugsiga ibnu cabaas waxaan rajeynayaa inaan horumar war- waxbarashada inaan ka gaaro horumar weyn anuu magacay ku bilaaba maxamed xasan aadan waxaa ka mid ah ardada oo oo dhigata madarasada ibnu cabaas waxaana ka bartaa taxfiidul qur-aan kariimka waxaana ka bartaa een, fiqiga siirada macalimiintayda si fiican waxay baraan hooyadii aabahaygu dhiirigeliyey waalidiintayda waana ku mahadsanyihiin waxaan rajaynayaa inaan guul ka gaaro magacaygu waa aamiin xasan cabdiraxmaan waxaa dhigtaa madarasada ibni cabaas waxaa ka bartaa qaybta iskuulka qaybta iskuulka waxaa ka bartaa soomaali ingiriish tarbiyo carabi xisaab saynis waxaa ka bartaa hooyadii aabee ayaa waxbarashadii u dhiirigeliyey macalimiinteeda si fiicana waxay baraan waa mahadsan yihiin waxaa rajeynayaa inaa waxbarashada guulka gaaro